waxaa si habsamilo u socda dhismaha wadada dheer ee xidhiidhisa magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee maxmed dheere dhismaha wadada ayaa hadda mareysa meel gabagaba ah qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar ayaa soo dhaweeya dhismaha wadadan wallaahi aad iyo aadaan ugu faraxsanahay aad iyo aadaan usoo dhaweynaa haddaan ahay shacbiyadda ku nool magaalada jowhar wallaahi dhismahaas mar badanaan sugeynay in la dhiso wadadan isku xirta jowhar ilaa iyo elboorka waayo dhibaatooyin fara badanaa ka jira dhibaatadaas oo ka qeyb ah haduu roob da-o hadduusan roob da-inba in gabaaridii dhibaato fara badan ku qabeen maridii ama bajaajyadii mar inay gudoomayaan mar riski kale iska dhacayo xitaa shaqaalo waxaa jira meesha ka shaqeeyo kuwana kasoo baxa elboor joora shaq u soo doonto kuwana inta ka baxo xagga shaq u doonto oo dhibaatada ku qabay waxaa kamid a hadduu roobdo gebi ahaan ina iska istaagi jireen hadda laakiin mar haddii meeshii dib haween iyo dhismo lagu bilaabo hadduusan roob da-an hadduusan roob da-o xitaa shaqadooyinkooda ay ka istaageen marka wallaahi waa horumar oo tiigsanaya aan filaysanin jidka isku xira jowhar iyo ayroboorka oo ah mataqaanaa wakhti badan ay qaadahaysay laakiin hadda dhismaha socdo waa ku faraxnay waana ku farxaynaa waana mataqaanaa u bogaadihaynaa in mataqaanaa si heer sare ah yaa ayaan mataqaanaa aan rajaynaynaa waana mataqaanaa midda kaliya oo bulshada ay aaminsan tahay inay waxtar u leedahay dhismaha jidka isku xira eeraboorka iyo magaalada jowhar waxaa isbedela ka imaan karo wakhtigii lagu tegaayey waa soo gaabaha jidadka oo mataqaanaa fatahaadaha markii biyaha ay goyhayeen waa mataqaanaa waa ka badbaada jidka wuxuu noqoha jid caadiya oo day and night ah oo lagu tegi karo wallaahi waxaa isbedel soo kordhi karo meeshii lagu tegi jiray adi hal sac oo kale elboor ama qofka aaga imaan jiray hadda waxaa laga yaabaa waktigaasaas u fogaayna oo dib uu jarmaayo wakti ka yar lagu tago jugjugtii laga baxaayo rafaadkii ciriirigii qofkii hadda kuley tago oo xanuunsanaa ama qof dhaawacay ama loola cabsanayo ama qof waxaa jira xataa kuwa laga keenay laay mahadaay dhulkan soo maraay oo iska fool ah oo jugjugta aageed kuleeta haweenka loo baadin jiray laakiin mar haddii la sameeyo wallaahi isbedel aad u muuqda baa kuleeta oo aad iyo aadaan ugu faraxsanahay gaaiidleyda iyo dadka ka safra garoonka diyaaradaha magaalada jowhar ayaa dhibaato xoogan ku qabay isticmaalka wadada oo aad u burbursanayd